hits. barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin talaada ah soddonka bisha abriil sannadka laba kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo halkan washingtonna saacaddu waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab iyo axmed cali sheekh
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah wiil dhallinyaro ah oo magaalada cadaado ku soo bandhigay baabuur uu isagu sameeyey waxay u dhalatay markaan muddo badan ka shaqaynayay farsamadan baabuurta alxankooda iyo dhismayaashooda kalaan ka shaqaynayay ayaa waxaan ku fakeray ninka la yidhaha inaan maalin kasta mid nin soo saartay oo hore aan ka shaqayn ee anigu mid aan sameeyey ninka la yidhaha lagu nacfiyo alaabaan ku doonnaa dadkaan wax ugu qaadqaadaa qofku iga baahdo waa ku nacfinaad waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan iskuullo ku yaala magaalada gabiley oo ka cabanaya duruufo dhanka dhaqaalaha ah
kaalimihii heesaha ayaynu sidoo kale barnaamijka idinkugu haynaa haddii lagu xusho haween quru fayaha edabtiyo xishooda quman haddii lagu xusho haween quru fayaha edabtiyo xishooda quman amase lagu laaray qadaarin qaban hannaan adiga lagu
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida maxkamadda gobolka banaadir ayaa xukun dil ah ku riday saddex qof oo lagu helay inay horey u dileen nin lagu magacaabo axmed mukhtaar dowlo bishii sebteembar ee sannadkii hore saddexdan qof ayaa kala ah laba rag ah iyo qof dumar ah waxaana maxkamaddu ay sheegtay in xukunkaasi racfaan uu ka furan yahay sida ay tabisay warbaahinta dowladda soomaaliya dilkan ayaa dhacay sannadkii hore kadib muran ka dhashay guur xilliga dilkaasi dhacay ayaa qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ay aad u cambaareeyeen dilka iyo caadooyinka lala xiriirinayo faquuqa guurka
kooxda daacish ayaa isniintii soo saartay muuqaal cusub oo ay ku sheegtay inuu muujinayo hogaamiyaheeda baxsadka ah oo fariin u diraya taageerayaashiisa muuqaalkan oo siddeed iyo toban daqiiqa soconaya islamarkaana lasoo dhigay warbaahinta daacish ee alfurqaan ayaa ninka la sheegay inuu yahay abuubakar al baqdaadi waxa uu ku boorinayaa taageerayaashiisa inay ka aargutaan dhicitaanka khilaafada iskeed isku magacooda ee dalalka ciraaqi iyo syriya ninkan la sheegay inuu yahay albaqdaadi ayaa fadhiya isaga oo ay isku dul saaran yihiin labada lugood islamarkaana ay dhinac yaalaan laba barkin iyo qori waxa uu la hadlayaa xubno ka tirsan daacish oo wejiyadooda la qariyey wuxuuna qirayaa kabixitaanka gacanta kooxda daacish ee magaaladii ugu dambeysay oo ay haysteen ee baquus oo ka tirsan dalka suuriya ninkan ka muuqda muuqaalka ee la tuhunsan yahay inuu yahay albaqdaadi ayaa sidoo kale waxauu ammaanayaa weeraradii axaddii easter ka dhacay dalka srilanka oo lagu dilay in ka badan laba boqol iyo konton qof waxa uu wacad ku maray in daacish ay ka aargudan doonto dilka iyo xabsiyeynta xubnaha kooxdaasi saraakiisha sirdoonka iyo difaaca maraykanka ayaa sheegay in ay ka warhayaan muuqaalka hase yeeshee weli aysan xaqiijin karin in qofka ka hadlaya muuqaalka uu xaqiiqdii yahay abuubakar al baqdaadi
dahor wanaagsan mar kale dhegaystayaal markana magaalada cadaado cabdulqaadir cismaan tarabbi waa wiil dhallinyaro ah oo ku nool magaalada cadaado ee gobolka galgaduud wuxuu ka shaqeeyaa xarun lagu hagaajiyo baabuurta kadib muddo bilooyin ah oo uu ku mashquulsanaa samaynta baabuur macmal ah oo uu gacantiisa ku hagaajiyey ayuu dhowaan ku guulaystay inuu kiciyo baabuurkan warbixintan waxaa gaalkacyo nooga soo diray cabdiwaaxid macalin isaaq cabdulqaadir cismaan tarabi waa nin dhallinyaro ah oo ku nool cadaado waana farsamo yaqaan ka shaqeeya alxanka gawaarida waxa uu dhowaan degmada cadaada ku soo bandhigay gaari uu sameeyey kaasi oo muddo ka badan lix bilooda uu ku howlanaa samayntiisa gaarigaasi inkastoo dhalinyaro badan ay isku howlaan soo bandhigidda farsamooyin ay hal abuureen haddana cabduqaadir ayaa sheegaya in dhalintu ay muhiim u tahay barashada xirfadaha gacanta si ay ugu maareeyaan noloshooda cabdulqaadir tarabi oo ku sugan cadaado ayaa v o a waraysi uu siiyey uga warbixiyey farsamada gaariga uu sameeyey iyo kuwo kale oo uu ku howlan yahay in uu dhowaan bulshada u soo bandhigo walaal waa maadsan tahay gaarigu noociisu horta nuuc ahaan wuxuu ogyahay nuucan oo baabuurtan kor aan ka degnayn baabuurta hore soco jirtayo jiibka camal u ekayd horta wuu ogyahay waxaana ka sameeyey laamiyeri oo bariiskii ganjeelada ah iyo matoor alxanka wareega ahaa jiray alaabo badan oo iskuin keenay oo ninka la yidhaha wixii aan isku hagaajiyey wey waxaanu goormay kugu dhalatay gaarigan aad samaysay
waxay u dhalatay markaan muddo badan ka shaqaynayay farsamadan baabuurta alxankooda iyo dhismayaashooda kale aan ka shaqaynayay ayaa waxaan ku fakarayay ninka la yidhaha inaan maalin kasta mid idin soo saartay oo hore aan ka shaqayn ee anigu mid aan sameeyey ninka la yidhaha lagu nactiyo ma nuuc horay u yaalay soomaaliya mise waa mid maskaxdaada aad adigu ka hindistay
maya mi hadda soomaaliya oo markaan yaalo ma ahan laakiin markii la si loo sifeesho waa kaa karaa baabuurka dusa dadnayn baabuur ciidan camal un qaabkiisa og yahay laakiin markii lasii fiirsho waxaas leedahay baabuurtii hore oo jiibkaa la dhihi jiray wuu qaab ogyahay muddada ay kugu qaadatay marka wallaahi waxay ugu qaadatay muddo aan ka yareen lix bilood ama ka hor sii badan magaras waxaa jira hadda matoorka uu ku shaqaynayo ma ahana mid hore oo mar saaray waa ku shaqay diiday mid kaloo masalaan soo gadaa jira waa ku shaqay diiday adigu muddo badan waa un ka daba wareegaya magarat markaa dee waddo aad hore aad u martay aad ku joogin waa dhib badan taan gaarigii adaa hadda gacantaada ku watay haa geerkuna yaallaa alaabaan ku doonnaa dadkaan waxuu u qaadqaadaa qofku iga baxdo waa ku nacfin hadda waa ku nacfin hadda kuwo kalena haddii alla mimo waa ku tala jira inaan samaysto maya matoorku wuxuu ahaa matoor naafta oo anigu isticmaali jiray alxanka wareego oo xaafadaha aada waa matoor yadiisa oo naafta ahaa jiray marka ninka la yidhaahdo farasyaaluguna wuxuu ahaa farasyaalo gaari laga bedelay oo dheer oo anjaro oo gaabshay saasaa marka wixii isugu aadiyey qaybta darawalka maahane qaybta kale ma qayb aad u ballaaranoo wax lagu qaadi karaa
ha wuxuu hadda qaadaa ninka la yidhahdo dad marka la yidhaahdo adugu ilaa shan qof baa qaadaa ma garat ninka la yidhaahdo rumoor yar waa leeyahay hadda geerska yaallo oo inta ku jiidno alaabaha ninka la yidhahdo aan kusoo qaada karno waa naga yaallaan marka waxaan hadda aan u isticmaalin lama arko intii anaka geerishka shaqadiisa ah waa u isticmaalnaa gaarigaa marka maxaa kaa soo gala adiga
oo haddan fiican iga soo galaan haa
waxaa iga soo gala baabuurtii hore aan wada jiray awal oo ninka la yidhaahdo oo ama shidaal cunka badnayd ama ninka la yidhaahdo hawlaba qarashka badnayd ma ahan waa gaari anugu aan samaysto wixii aan hadda aan ka halaaba kahansanahay saasaan ugu nacfiya howlan howlahay ugu qadqaataan wax soo saarkiisa noloshaada ma ku filan yahay waa ku filan yahay haddii hadda aan dabcan inaan ku shaqaysto bajaajka sida loogu shaqaysto ka badan loogu shaqaysan karaa dadka ka waran sidee u arkeen gaarigan markaad farsamaysay
waa ku faraxsan dadku aad iyo aad ay dadku ugu farxeen boqolkiiba boqol boqolkiiba boqol dadku hadday wacyigelin helaan iyo qalabna helaan waa soo saari karaan wax alla waxay doonaan ha markay qofku uu farsamadii barto kabacdi uu shaqadan u dhexgeli karaa mudifkadan ma jiraan dhalinyaro inta aad ka warqabtid ku fakeraysa sida ay usoo saari lahaayeen gawaari kale iyaga oo taada tix raacaya
waa jiraan waa jiraan hadda kuwa socdaan ogahayo rag wadaanoo ay wax iga soo weydiiyaan habeen kasta waxa wala iga weydiiyaan waxaa jirto kale nin saaxiibkayo asna axmed la yidhaahdo oo diyaarad sameeyey waa dhaweysay isla magaalada cadaadod marka dadku in waxa loo bilaabo ay arkaanna waa rabeen dhiirigelinna waa rabaan iyo qalab haddii helaan cabdiqaadir adiga yaa kugu dhiirageliyay hawshaan markii aad bilaabaysay anigu waxay ugu dhiiragelishay ninka la yidhaahdo maadaama aan ka shaqaynayo labaatan sano ku dhawaad birta farsamadeedan ku jiray oo sembrig baabuur nin soo samaystay aan laxanayay ama aan wax ka qabanayay ayay igu soo dhacdaa maalin maalmaha kamid a horta mid in aan wax soo saaro ma garad marka wax rafaad badan kabacdi ilahayna waa nagu guuleya haddana waa wadaa oo ninka la kama harin inaan ninka la yidhaahdo oo kii ama aan ku daalay maxaa caqabadoo kala kulantay intaad shaqada ku jirtay waxaan kala kulmay waxyaalaha hadda aan kuu sheegayo oo dadku ay kuleeyihiin waa ninkan waa waashay wuxuu rabaa inuu gaari sameeyo soomaaliyana hadda kahor gaari laguma samayn qalab ma uu haysto dhaqaalo kala badan ma haysto adkay ku samayn kartaa gaari iska daa waxaa nugu waalanatay adinka noo shaqeey magaras waxay u kalif saas darteed ay u kaliftay inaa habeenkii inta ganjaarka xirto habeenkii shaqada markii maalinkii ay dhammaatay in aan ka shaqeeyo cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
waa hagaaga weli waxaad nagala socotaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta markana dhinacii heesaha ayaanu jaleecina waxaa idinku soo maqan codka fanaanka axmed rasta iyo heestii marwadii qarniga
haddii lagu xusho haweenu qurux qayaha edabtiyo xishooda quman haddii lagu xusho haweenu qurux qayaha edabtiyo xishooda quman amase lagu laray qadaarin kaban hanaan adiga lagu koray marwaday qarniga adahunoy tahay haddii lagu xusho haweenu qurux qayaha edabtiyo xishooda quman haddii lagu xusho haweenu qurux qayaha edabtiyo xishooda quman amase lagu laray qadaarin kaban hamaan adiga lagu qirayo marwadi qarnigaada honoy tahay gobaa tahay qaranjo gaariya qoyska ku dhalaa ahaa qaran qaara dadku kortaa mid qaali ahoo marwadi qarniga magacol tahay gobaa tahay qalanjo gaariya qoyska ku dhalaa ahaa qaran qaara dadku kortaa mid qaali ahoo marwadi qarniga magacol tahay war halay halayo haleelay quruxda muqdishiyo hargaysiyo war halay halaliyo heleelay jigjiga quruxdeedi waa tahay war halay halaliyo heleelay gaarisa idil baad u tahay qurux war halay halaliyo heleelay jabuuti quruxdeedi baa tahay marwadi qarnigaad marwadi qarnigaad ka calu tahay waxalay heleliyo helelay banada quruxdeedi baa tahay waxalay heleliyo helelay quruxdii shabeela baa tahay waxalay heleliyo helelay budlaa quruxdeedi baa tahay waxalay heleliyo helelay sawd wasti idil baad u tahay qurux waxalay heleliyo helelay quruxda jubbaland ayaa tahay waxalay heleliyo helelay galmudug quruxdeedi baa tahay marwadi qarnigii quruxdii wadankaad u noy tahay haddii lagu qoray murtida qalin ama qura looga dhigay qodob haddii lagu qoray murtida qalin ama qura looga dhigay qodob qiyaastii adaa u helay qayb adaa u horeeya qayrkaayo marwadi qarniga adahunoy tahay markii lagu qoray murtida qalin ama kura looga dhigay qodob markii lagu qoray murtida qalin ama kura looga dhigay qodob qiyaastii adaa u helay qayb adaa u horeeya qayrkaayo marwadi qarniga adahonoy tahay qofkaad la degaa nasiibsadayo qayaha adiga u mudan dumaro urashti adaa ka kale ko marwadi qarniga ada hunoy tahay qofkaad la degtaa nasiibsadayo qayaha adiga umudan dumaro urashti adaa ka kale ko marwadi qarniga ada hunoy tahay war halay halaliyo halay quruxda muqdishiyo hargaysiyo jigjiga quruxdeedii waa tahay war hallayhalaliloogaliyel garisa idil baad u tahay qurux war hallayhalaliloogaliyel jabuuti quruxdeedii baa tahay warwadi qarnigaad warwadi qarnigaad ka caawi tahay war hallayhalaliloogaliyel sanadi quruxdeedii baa tahay war hallayhalaliloogaliyel quruxdiiga shabeelo baa tahay war hallayhalaliloogaliyel gudaa quruxdeedii baa tahay war hallayhalaliloogaliyel sabuusti idil baad u tahay qurux war hallayhalaliloogaliyel quruxda jubbaland ayaa tahay war hallayhalaliloogaliyel galmudug quruxdeedii baa tahay intaasi aynu ku dhaafno codka fanaanka axmed rasta iyo heestii marwadii qarniga maamulka dugsiga hoose iyo dhexe ee cabdi qaalib ee magaalada gabiley ayaa sheegay in iskuulka ay la soo gudboonaadeen duruufo dhanka maaliyadda ah wariyaha v o eda ee magaalada boorama haashim sheekh cumar good ayaa arrimahan ka wareystay maamul ku-xigeenka iskoolkan cabdilaahi xasan muuse Een, halkan waxaan doonaya inaan ka sheego baahayaha iskuulka iyo macalimiinta iyo ardayda baahayaha iskuulka waxaa ka mida ama ugu weyn een, oo u baahan yahay waxaa ka mida biyo barkad biyood ma haysano waxaan leenahay taangi qaada afartan foosto waxaana leeyahay barnaamijka laydhaa iskuulka waa feeding program marka biyihii ma kaafinaya taangigaasi marka biyahaasaa number one oo ah een, barkad uu iskuulku yeesho alxamdulilah ta kale iyana baahyahay waxaa ka mid ahaa oo caqabad kolka hore nagu ahaan jirtay ardaygu markuu ka baxo five ama six uu ka baxo een, uu saaqidayo in kolka dambe us- uu maxaanku idhahdaa waxbarashadii baa halkaas uu kaga hadhay Ma- alxamdulilah maantase waxaan een, helnay afar galaas oo cusub oo ardaygii uga aydhka ku dhammaysanayo isaga oo xoolihiisii iyo beertiisii dul jooga oon dhan uga kicin ardayda iskuulka dhigata waa boqol iyo afar arday boqol iyo afar arday ayaa dhigta Een, lixdan waa arday waa inamaan ujeeda lixdan arday ilaa afartan iyo afarna waa hablo Een, iskuulka dhigta marka eriyadan saan filayo iskuulka xag hablood iyo xagana marba uga roomaaba nahay degmada gibile iskuullada ka baxsan ee miyiga ah iskuullada ugu ardayda badan leh ayaan ka mid nahay oon ku jirnaa
markaa dugsigan hoose dhexe ee cabdi qaalib ee ka tirsan degmada gabiley ee gobka daarima ku yaala imise macalin ayaad barayaal kaga tihiin afar macalin ayaan ahayn macalin baa imika naga yar maqan dumar ah imika saddexdii rag ah baan ku joognaa saddexdeedaasiba mushaar baan ka qaadanaa wasaaradda markaa saddexdeedaasi uu nagu yaryahay way culays bay nagu tahay sanad kastana arday baa soo biirasa laba kale ilaa saddex kaloo macalin iskuulka uu u baahan yahay Een, marka waxaad sheegtay ood carabka ku dhufatay in afar fasal laydin dhisayo afarta fasal ma wasaaradda waxbarashada ee somalilan baa dhisaysa mise hay-ad baa idin dhisaysa yaa idin dhisaya mise dadka deegaankaa dhisanayaba bismillaah Een, afartaa galaas wasaarad nooma dhisaso hay-adna nooma dhisaso dadka deegaanka ah ee magaalada iyo een, dibadaba joogo isxilqaamay ayaa afartaa galaas dhisaya wali- waa laga arkaya dhagax iyo niistaba in la dhigay waxaa kale oo een, muhima oo la socda afartaa galaas iyo afartii horeba afar galaas annagu haddaan macalimiinta nahay macalimiinta halkan joogta waa macalimiin iskuulka u timid deegaankana ah ha yeeshee xoolo iyo beero ma laha Een, markaasaa awgeed iskuulka hortiisa ayaa waxaa uga dhisan afar maqsin laba macalin baan ku degannahay oo xaasiloo macalinkiiba laba maqsin buu degan yahay afartan galaasee imika la dhisayana waxaa ka mid a laba galaas oo loogu talagalay macalimiinta soo biiri doonta si ay u degaan waayo meeshu haddayna guryo la dega ayna lahayn macalinkii kuma noolaan karayo mana joogi karayo meeshii iminkasaba magaalo waxba uma ogin laydhkii iyo biyihii oo bilaasha markaan ku haysano deegaankayagiyo dadkayaginaan wax baranno waan u dhabar adayana dugsiga waxaa ka muuqda dhirta ku taalla in laga shaqeeyey dhirtan laga shaqeeyey ee ku taalla een, agagaarka dugsiga yaa wax ka qabtay ma idinka oo macalimiina ayaa wax ka qabtay mise waxa wax ka qabtay dad kale oo idinka caawiyey taa geedaha eed sheegtay waxay daba socotay mashruuc ay noo ballan qaaday ama ay fulisay hay-adda camud foundation oo ah hay-adda ammaan iyo bogaadin aan halkan hawada u marinayo maxaa yeelay waa hay-adda dhistay dugsigan aada iminka fadhido hay-adda camud foundation ayaa dhistay dugsigii markii aan ka shaqaysiinay ee uu dugsigii noqday dugsi si fiican u shaqaynaya oo camiran waxay noo ballan qaadeen m c h m c h kiina way dhiseen wayna dhammaystireen waxaa u dhiman keliya dhaqaajintii iyo ka shaqaysiintii unbaa u dhiman markaa camud foundation ayaa mashruuca dharxidhista oo dhirtiio meesha waa dhagax waana dhul lafa oo geedkii biyihii deg deg bay u dhaafayaan si geedkii isna uu u koro meeshayna bilica u yeelato ayaabaa waxay sameeyeen mashruuc afar kun iyo laba boqol oo geed oo loo qabtay oo fayskii hore ahaa oo loo qabtay biyihii geedkiina la xidhi lana hagaajiye lana habeeyey geedkii oo hay-addaas ayaa maalgelisay nagana caawisay in dhirtaasaa loo xidho afartaa kun iyo labadaa boqol ee geed ee ku yaalla goobtan uu ku yaallo dugsigu daryeelkooga iyo ilaalintooda ma idinkaa u xilsaaran ka macalimiin ahaan haa horta keligaya maaha laakiin anagu haddaan macalimiinta ma nahay waxaa nala shaqeeya guddi waalideyn guddi waalideyntaana waxaa iyagana lasii shaqeeya guddida tuulada guddida tuulada iyo guddi waalideynta iyo macalimiinta iyo deegaanka o dhan oo iskaashanaya ayaa mas-uul ka ah daryeela oo ilaashanaya dhirtaa loo hagaajiya iyo kuwa kaleba
warbixintaasi waxaa magaalada boorama nooga soo diray wariyaheena haashim sheekh cumar good waxaana ay ku saabsaneyd iskuulka ku yaala magaalada gabiley oo ka cabanaya dhaqaale la-aan kusoo dhawaada dhegaystayaal markana xubinta ciyaaraha waxaa qodobada ciyaaraha maanta ugu weyn ciyaarta samafinalka ee caawa ka dhexaysa magaalada london halkaasi oo kooxda tottenham hotspur ay kula kulmi doonto kooxda ix waana lugta koowaad ee samafinalka koobka horyaalada qaaradda yurub kulankan ayaa waxa uu noqonayaa kulankii saddexaad ee dhex mara labadan kooxood ayadoo kooxda tottenham ay ku guulaysatay labadii kulan ee kooxdan horay usoo dhex maray kooxda ayakis ayaa waxa ay doonaysaa iyaduna in ay noqoto kooxdii ugu horreysay ee samafinalkan koobka horyaalada qaaradda yurub timaada kadib markii ay muddo ka maqnayd oo kooxda ayakis oo ka mid ah kooxaha ugu waaweyn caalamka markii la eego koobka horyaalada yurub islamarkaana ku guulaysatay koobkan dhowr jeer ay muddooyinkii ugu dambeeyey ka maqneed hase yeeshee kooxda ayakis oo dib isu soo dhistay ayaa markan ka mid ah kooxaha sida aadka looga cabsanayo kadib markii ay soo reebtay kooxda yuventus iyo kooxda real madrid waxaa suudiyaha la fadhiya wariye cabdulqaadir samakaab cabdulqaadir ka waran ciyaarta caawa kooxda ayakis iyo tottenham saadaasha ciyaartooyda kooxda tottenham ka maqan iyo waxyaabaha kulankan laga filayo
waa mahadsan tahay axmed tottenham waxaa ka maqan ciyaaryahan son iyo weliba harrikane oo ah weerarka ciyaartooyda u hogaamin jirtay sidaad la socoto harrikane wuxuu ku dhaawacmay kulan ka tirsan kulankii champion league ay kaga hortageen kooxda manchester city ciyaartooyda manchester city ayaa aad u beegsanayay haddii aad fiiriso dhaawac xun ayaa soo gaaray dalaf ay isku dhaceen laakiin ka hor otomandi iyo fernandinoh ayaad moodaa inay aad u beegsanayeen oo qaladaad badan ku galay marka taas jug culus ay ku ahayd macalinka tottenham mauricio bojotino waxaa ugu sii darsamay marka hadda dhibaatadii son oo ah ninkii keliya u taagnaa weerarka kooxdaasi oo bedelay ama la dhihi karo ku jirayba booska harrikane ayaa hadda maqan marka waxaa la dhihi karaa ajikisna ma aha koox sanadkan lagu soo degdego sababtoo ah muddo ayay usoo sabraysay oy dulqaad badan muujiyeen oo meelo hoose lagu soo reebi jiray hadda laakiin intii kooxdaasi uu maamulkeeda qabtay edwin vanderzar iyo overmaris waxaa la leeyahay kooxda dib ayay usoo kabakatay waxayna hadda soo xusuusiyeen jiilkii isaga naftigiis vandersar uu ka tirsanaa kii iyo saddexiyosagaashameyadii ee wacdaraha dhigaya marka ciyaartooy aad u da'yar oo runtii isfahmay ayaa hadda u dheelaya marka loo eegana juventus iyo real madrid waxyaabaha ay ku soo dhigeen ayaa waxay welwelgelinaysaa kooxaha qaaradda yurub ee tottenham garoonkeeda ayay joogtaa iyada naftigeeda waxay soo reebtay kooxda manchester city oo ah kooxda uu wato gardiola uu lacag badan geliyey loona malaynayay inay ayaga samafinalka imaan doonaan laakiin dhinaca kale ayay u rogtay oo waxay soo reebeen ee, manchester city marka sidaas daraaddeed hadda waa kulanka hore ee faa'iidada tottenham ay hesho iyo faa'iidada ay hesho ayax kulankan keliya kuma ekaan doonta ee lug dambe ayaa jiri doonta sidaas daraaddeedna ee, tottenham waxay ku qasban tahay inay wax kula timaado garoonkeeda
waa tahay aad ayaad u mahadsan tahay cabduqaadir ciyaarta kalena ee samafinalka habeen dambe ay waxay dhex mari doontaa kooxaha liverpool iyo barcelona xubinta ciyaarahana waa naga intaas
markana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta badarka waa kariha ayay heesta soo socoto tahay waxaana ku luuqeynaysaa jidda costa
barashadaada beesa beesa iigu baaxsane barashadaada beesa beesa iigu baaxsane iigu baaxsane barashadaada beesa beesa iigu baaxsane barashadaada beesa beesa iigu baaxsane iigu baaxsane barbaarta kiiloo baga bidhaantiise bandhiira aa loo suraa barbaarta kiiloo baga bidhaantiise hambaala bandhiira aa loo suraa ma laga baaqda buurbilkiise waa loo barbaxaa ma laga baaqda buurbilkiise waa loo barbaxaa barbaarta kiiloo baga bidhaantiise bandhiira aa loo suraa barbaarta kiiloo baga bidhaantiise hambaala bandhiira aa loo suraa ma laga baaqda buurbilkiise waa loo barbaxaa ma laga baaqda buurbilkiise waa loo barbaxaa bilano beerta ii imaa barwaaqa waaye bilcaanaa bunkiyo eeriyo hayso waa bafraba waa baduuji ah badarka waa kuu karihaa bishaara waaye bilano beerta ii imaa barwaaqa waaye bilcaanaa bunkiyo eeriyo hayso waa bafraba waa baduuji ah badarka waa kuu karihaa bishaar waay
barbaarta kii loo bogo bidhaantiisa bandhiira aa loo suraa ayay tiri iyo weliba bilcaana buunka yeerahaysay waa bafdhaba jidda koosta heestaasi ayaa u dambaysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijkeenna dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayay anigoo cabdiqaadir ah iyo axmed cali sheekh
boqolkaroon abbaarankaaga aanu baahaneen boqolkaroon abbaarankaaga aanu baahaneen aanu baahaneen boqolkaroon abbaarankaaga aanu baahaneen boqolkaroon abbaarankaaga aanu baahaneen aanu baahaneen bogaa isaaree marna ibuubuuniye beriima buugaa gashee bogaa isaaree marna ibuu